Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Maamulka Jubbaland ayaa bilowday mashruuca biyo gelinta ee lagu wado in biyaha laga soo jiido webiga Jubba kaasi oo la filayo in la keeno magaalada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Jubbaland Axmed Xuseen Baki ayaa wuxuu ka warbixiyey mashruuca biyo gelinta iyo wakhtiga la filayo in lasoo gabagabeeyo mashruucaasi.
si labaadna waxaa la waxaa la jebinayaa bishan gudaheeda inta aanan soonka dhammaanin baa la jebinayaa qayb saddexaad baa dhiman oo ah taangiyadii in laga dhiso kismaayo waxaan rajaynaynaa marka march marchdeeda kale in magaalada kismaayo biyaha webiga oo lasoo sifeeyey oo socdo inay imaadaan bari sida hadda balaanka noogu qoran waak balaanka sida noogu qoran een, dadka aan shaqada siinay qorshaha loo dhiibay maalgashiga shuruudaha ku xidhan ayaa waxay tahay in sanadkan gudihiisa mashruucaasi la gebagabeeyo marka waxaan rajaynaynaa sanadkan meesha uu ku dhammaado ilaa iyo sanadka dambe dhexdiisa in biyaha webiga oo toos ah ay magaalada Kismaayo iman doonaan guri walbana biyahaasi laga heli doono hadduu ilaaha wado la yidhaahdo taana halkaasaan kaga baxayaa Een, waxaa intaa noo sii dheer dad tiro badan oo idps ah ayaa waxaa la dejiyey luglow dadkaasi waxaan u malaynayaa muddo laba sano ah meel kaloo biyo laga siiya malaha wasaaradda biyaha siiya inta badan dadkaasi biyaha booyadahana siiya hortiina ka muuqdo iyo booya booyada kaloo tiro badan oo marar qaarkood aan annaga komishin garayno marka arrintaasi xal ma aha mana sii socon karto marka waxaan sameynay si arrintaasi aan u joojinno ama aan balqarashkaasi u dhinno inaan ceel ka qodnay webiga qarkiisa oy wasaaraddu iska leedahay waa ceelkii ugu horreeyey ay dowladda jubbaland iska leedahay oo annaga aan gacantanada ku sameynay bibekii baa la dhigay haamihii baa la dhisay luglow waxaan rajaynaynaa bishan gudaheeda ah biyo toos ah oo aanan biyaha yoontooy oo kaleete xoogga badan aanan ahayn laakiin iyaga ku filan oo booyadaha annagu aan baakin garayn karno inay heli doonto bishan gudaheeda ayaan rajaynaynaa mashruucaasina wuu gabagaboobay waa luglow keliya loogu talagalay dadka i d pska loogu talagalay si looga badbaado arrintan emergency-ga ah ee biyo dhaaminta ah waayo waxaanan suuragelaynin weeye in maalin kasta booyaddu ay afartan kilomitr biyo sii qaado oo ay luglow geyso oo ay haddana soo laabato meeshuna dadka degan ilaa iyo lix kun oo qoysa lagu qiyaasaa lix kun oo qoysna haddaad tidhahdo maalin kastaan biyo u dhaaminaya ma suuragelayso marka systemkaasaan rajaynaynaa waa system ceel ah oon innaga iska leenahay oo dowladda iska leedahay oo la rabo in dadkaasi biyo lagu siiyo